Wadayaasha gaadiidka yaryar ee loo yaqaan "bajaajta" oo warbaahinta la hadla ayaa dowladda hoose iyo balwadweyne ka codsaday in loo dhiso waddooyinka magaalada oo ay maristooda gaadiidka dhib ku qabaan burburka ku yimid waddada awgiis. Waddooyinka ayaa qaarkood waxaa yaala biyo iyo dhiiqo ka dhashay roobkii ka da'ay magaalada. Qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay la kulmaan, iyagoona codsaday in loo dhiso laamiyada magaalada.
waxaan ahay gaadiidleyda magaalada beledweyne ka shaqaysato oo mooto bajaaj waxaan codsanaynaa in laamiyaashan loo dhiso roob awgiis godad badan aa ka dilaacay meelaan marnaan garala-nahay xaafadii waa dhexgalala-nahay waxaan codsigan uun ujeedinaynaa dadka shaqadaas iska leh in laamiyaashan inoo dhisaan shilal maalin kasta shil la dhacaa godadka keliyaashanaad waa eber marka waxaan codsan lahayn inay noo dhisaan laamiga anigoo ah magacan kasii tagay ibraahim maxamed cabdi waana salaamintiin talaal waxaan ka codsanayaa in loo sameeyo dalkan macnaha dhiiqada badan oo anuu gaadileyda ka mid ahay oo bijaaleyda macnaha waxaan rabaa in laamiga la dhiso sida banaanba oo macnaha oo si wanaagsan ku kulnaa shila la kulnaa macnaha dhibaatooyin magaalada waa qash waa dhiiqo biyaa fadhiya waddooyinka guduhu waaweynaa ku yaala sideeda banaanba walaalina waxaan loo dhistay inaan ka codsanayna oo laamiye loo dhiso dhibaatooyin fara badan baa lahaayo oo sidii banaanba waxaan dhulkan waa waa dhul umuma qabtida oo ciddibalada baaba golaal waxaan ka codsanayaa inuu sidii banaanba adiga waa waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada beledweynaha ku nool oo bajaajka wado magaaladana wallaahi dhib aan ku qabnaa roobkii yar oo dho maxaawa magaaladii wada dhiiqo waaye wasaqda iyo qurunka iyo qushaacda haa cudurro ayaa ka dilaaci doona waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in magaalada wax looga qabto shaqadana loo qabto laamiyadana loo dhiso dhibaato weynaa wallaahi ku qabnaa godad weynaa ka dilaacay wasaqdii waa ku badatay cudurro inuuba ka dhashaaba ka baqina mararka qaarqaar shililaa gelinaba bajaajada isku dhacaa dhibaataanku ku qabnaa wallahi gobolkan waa in noola dhisaan rabnaa